hashiin magacayda see wax u dhaceen maantay sida wax u dhaceen waxa weeye nimankii etoobiyaanka ahaa nin kii goboltoonaha ahaa soo weeraro oo gurigiisii isweer ka qabtay waa nin ma ninkaasi maxamed cabdikaliim ka soco kuman ay faa-iyiin oo carruurtii iyo odayaashii iyo ciidamadii meesha joogayba waa iskugu tageen waa gartay waana iska- waana baxeen markii dambe ciid iyo dhagax intaga lagala gaaday waa gartay wax rasaasa miyaa lagu riday etoobiyaanka wiil baa la dhowr xabeelood ku riday waa gartay de waa tageen meeshoodii bay ku noqdeen muxuu ahay hadafka etoobiyaanku ninka dadka etoobiyaanka oo haadeed waxaa weeyaan waddankana sooma haystaan dadka soomaaliya oo dhan bay haystaan xitaa kuwa dawladda isku sheegahaya ayagaa xukuma laakiin waxay yidhaahdaan kuwaasi wada shaqayn baa nagala dhexayso oo nabad ilaalin weeye etoobiyaanku yay yidhaahdaan sharcigiibaa sharcigii ay ugu wada shaqaynayay ka gudbeen oo dadkii ay ku dirahayaan oo dhex galeen oo iska kaxaysanayaan ninkay doonaan oo xidhahayaan oo garaacayaan oo dhibaatada intaas la-eg ay meesha ka wadaan miya wax kale looma joogaan cadhigaba maxamed cabdi kaliil hadda xaggee joogaa gurigiisii buu joogaa hadda yaa la jooga marka askar baa waardeeyeysa haddii marka een etoobiyaankii meesha joogay aysan ogolayn oo aad tiri dalka ayagaa haysta etoobiyaanka haddaa tiri een, dalkii oo ay haystaan degmo ka mid ah sidee nin aanay iyaga raalli ka ahayn ku joogayaa marka waxa iyaga weydiiyaa yaa la rabi lahaa xoog bay ku joogaan cadhiga sharciga caalamka iyo adduunyanahana sharci aysan ma ma ma u joogsanayaan waxaas oo dhan uma joogsanayaan waa gartay waa gumaysi xun oo quruna muxuu yahay go-aanka marka een, guddoomiyaha gobolka gedo ee maxamed cabdi kaliil go-aankiisa haddee gurigiisii buu waana guddoomiyihiisii oo gobolka asiga madax ka ah isagaa madax ka ah yaa laakiin tabaqaama laakiin waxaad la socotaa in etoobiyaanka iyo axmed madoobe oo isla socda ay bedeleen oo ay canjeex nin la yidhahdo ku bedeleen oo asigana meesha laga masaafuriyey oo xamar la geeyey ka soo baxdayo yimayo meeshiisii horta waxa doorashada la yidhaahdaa dadka dadka ka dhex timaadaa axmed madoobana waxba magacaabi karo waa gartay mana xukumo gobolkan iyo midna ma xukumo waa gartay waxaa hadda u haysaa xaaraana waa gartay oo xilkiisaad u jeedaa hadda ha yaaba yaa doortay hadee wax doortay loola jiraan waxa qaylo ka baxaysa waa maqlaysaan dadweynihi deganaa tubada hoose laakiin een, xaqiiqadu waxay tahay axmed madoobe waa uun ku dhawaaqay go-aanka etoobiya iskale maxamed cabdi kaliil lagu bedelay kuway usoo direen fataag iyo mid la yidhaahdo kuwa daba militiina kaliil qudhiisaa sheegay oo yidhi aniga cidda xilka iga qaaday waa een, etoobiya marka etoobiya ninkii xilka ayadaa ka qaaday oo meesha ka ceyrisay asigana si aanay iyadu ogeyn oo raalli ka ahayn uu kusoo galay een, marka maxaad yeelaysaan iminka hadda waxaanu yeelaynaa annaga loo taallaa waa iska dhicinaynaa etoobiyaanka waa iska dhicinaysaan waa iska dhicinaynaa nin haddiisan naga hadli hadafkooda saaka muxuu ahaa marka isaga uu inay xidhaan oo xabsi ay geliyaan oo dutoobiya geeyaan weliba ma xog baad hesheen arrintaa la xiriirta anaaba hadda kule oo maxaad ku caddaynaysaa inay etoobiya gey rabeen ay ku xiri rabeen iga soo koob warka oo wax caddaana weeyo waxaas waa haynaa cid- ciddina weydiin lahayd baanu rabnaa oo markaas een, wax qaban lahayd waa caddaynaynaa wixii haddii naloo yimaado waa caddaynaynaa wax la weydiinayaan bajiyin hadda jawigu sidee buu yahay waa degan yahay etoobiyaankii marka saakay soo weeraray oo guriga maxamed cabdi kaliil ku jiray isku gadaamay xaggee qabteen garoonkay degan yihiin garoonkoodii yana galeen gadaal bay u noqdeen Aahay. wax keenayna ma jiraan etoobiya meeshaan rabshaddu marka ilaa intee in la eg bay socotay iyo ismariwaagu ilaa afar saacadood ayay socotay Mhm.
ma idinla hadleenoo ma idin yidhaahdeen isdejiya annagu ninkan baanu rabnaa keliya adinka idinama soconno eh maya maya maya se kula hadlayaan waxbaba kuma ay aqoonsane dad dunyay kuwa aqoonsan yihiin be waxaan caalamka laleeyahayna waa ogeysiinaynaa annaguna wax allaala waxaanu haysanaanu kala hortegaynaa waa gartay waa kaasa iga gowarka Een, maadaama korneyl hore aada ahayd bal isbarbardhig ku sameey een, ee, dadka soomaalida ee maanta jooga ee madaxda sheeganaya iyo dadkii hore ee etoobiya kasoo horjeeda iyo kuwa maanta ele etoobiya soomaaliya kheyr bay u wadaa soomaaliya oo dhan etoobiya haysataba ayadoo dhanba